haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ee axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal waxyaabaha guurkii hore ee soomaalida fududayn jiray waxaa ugu weynaa yaradka oo xoolo nool iyo hanti kalaba lagu bixin jiray waqooyiga iyo galbeedka gaar ahaan geel fara badan iyo fardo ayuu ninka gabadha guursanayaa yarad uga bixin jiray dabadeedna qayb isla xoolahaas ka mid ah ayaa ninkii bixiyey dib loogu soo celin jiray taasoo ah hanti qaybsigii yarad sooranka loo yaqiin maalintaas wixii ka dambeeya istaakulayntu waxay ahayd wax ay labada qoys kala fishaan iyo xeer hiddaha xiditinnimada ka mid ah oo la dhowro taxanahani intii uu socday dhowr jeer sidaydun iga maqasheenna waxdheefka ay xiditinnimadu leedahay waxaa ka mid ah wax istaarashada markii reeraha xididay midkood uu ka kale u baahdo labada reer midkood bay abaadi ku dhici jirtay taasoo laga yaabo inuu reerka kale ka badbaaday labada reer midkood baa colgeli jiray oo intuu xoolaha ka moola duugo xidhyaha u madoobayn jiray isla markaasoo guluf iyo gaadaba uu reerka kale ka nabadgeli jiray xilliguu nacfigu xoolaha labada reer midkood ku yaraan jiray isla markaas oo wax ku wacanba ay suuragal ahayd in badiba ay reerka kale xooluhu u irmaan yihiin oo caanaha iyo subaguba aysan weelashooda ka maran labada kolba reerka markaas liita ayaa kan ladan taakuladiisa jeeqaaqi jiray waxaana jiray dhowr siyoodoo ay taakuladaasi ku muuqan jirtay markay baahiyi timaado sodogga ama saydugu iyaga oo waxdoona ayay u sodcaali jireen reerka ay gabadhoodu u dhaxdo waxaa iyadana in badan la arki jiray haweenay socoto ah oo reer aabbaheed kala soo noqotay xoolo ama dheef kale oo dhibaat loo yiqiin waxay u wadaa ninkii inta guursaday jeer yaradka ka bixin jiray iyo carruurtii ay isu dhaleen oo markaas ay waxsi ka yihiin taakuladuse waa inay labada dhinacba ka socotaayoo aan had iyo goor dhinac keliya laga maraysan haddii ay sidaasi dhacdana xidhiidhka xididka waxbaa soo kala dhex gala aan fiicnayn waxayna ugu daran tahay reerka gabadha dhalay markii inta yarad wacan laga siiyo uu waaga dambe dhibaat iyo wixii kaleoo labidaba uu ku masuugo taasoo kalena waxay la soo gudboonaatay allaha u naxariistay samatar baxnaan oo tix gabay ah ku waariyey dhacdo isaga iyo reer xididkiis dhex martay haweenay u dhaxday oo yaro doora uu ka bixiyey ayaa qoyskii ay ka dhalatay jeer u dhibaat dooratay kolkaas buu aabbaheed siiyey ina soohan awr la oran jiray sooma sakaxaysane cid baan u soo dirsana geelaha ay igu sii jiro intay tiri ayay reerkeedii ku soo noqotay beri dambe diraac kulul iyada oo lagu jiro ayay samatar sodogiis iyo rag kale geelii caynaba u arooriyeen hase ahaatee markii inta la shubay la fuliyey ma uu dhammayne wuu kala dhantaallaa awr baa ka maqnaa awr uu sodogii inta ka maarmi waayey uu suuqa tuulada taagay kana faasaxay waa kii uu gabadha siin jiraye ina soo hambaa geela ka maqnaa samatar iska samir waxaase sabri weyday haweenaydii oo laba guu kadib iyada oo dhibaadoona mar kale reerkoodii ku noqotay moogaanna wuxuu aabbaheed siiyey hal maydhuub la odhan jiray oo markaa dayrin ahayd taasna ma ay soo wadana sidii awrkii bay reerkii kaga timi dabadeedna geelii reerka ayaa lagu darangiyey dhowr bilood kadibna waxaa lagu war helay maydhuub inaysan gacan ku jirin oo ma baxsatay mase waa baktiday ma bahal baa cunay mase intay ceel ku dhacday bayseeni ama lug ka haaday markaas baa geeltirihii qashay intaba jawaabtu haa ma ahee waa maya samatar seedigiis oo gabadha la walaal ahaa geelana isagu daranta u kaxeeyey ayaa markaana suuqa yagoori maydhuub ka iibsaday labadas jeer wixii uu xididku ku faray samatarka muu garcalayn dhaqankiisii guud iyo gabayadiisaba sidaa laga garan karo wax walba waxaa uga daraa wixii isaga iyo sodoggiis dhex maray in degaanka lagaga sheekaysto kolkaas buu iska dulqaatay waxay tana kaga ibabeeshay inuu shib yidhaahdo oo labadooda qoys oo keliya ay arrintu ku ekaato iyaga oo dhacdooyinkaasi ay u horreeyeen ayaa maalintii dambe meel aan wax roon ka fogeyn xedhadii reer samatar ku jiray waxaa isaga hor yimid isaga iyo sodoggiis isnabdaalin kadib waa la iswaraystay waxaa la kala toyday halka uu mid waliba ku socday samatar wuxuu u jeeday meel la yidhaahdo xagga sagaro weyno shil iyo allabari loo ballamay ay qoladiisu maalintaa ku lahayd sodoguse siduu ku warramay geeliisii oo ay halay ka fool hallowday ayuu baadigoobkeed ahaa gadaal baase laga garan doonaaye sodogu ujeeddadii socodkiisa kamuu run sheegin reerka gabadhiisa lagu qabo ma dhaafsiisnayn show arigiibaa sabanka ka xumaaday markaas bay ku soo dhacday inuu reer samatar xayn ka soo kaxaysto ha yeeshee sidaan malaynaayo markuu samatar arkayba duqii wuu yaxyaxay wuxuu ku dhici kari waayey sababtii dhabta ahayd ee uu reerka ugu soo kacay inuu u sheegto gastiis bayna ahayd si kastaba ha ahaatee cabbaar kadibna kala gadoon oo labada mid waliba ambadii uu ku socday u jaamee xaggii shirka ayuu samatar u dhaqaaqay sodonkiina aqaladii inantiisu joogtay ayuu u degdegay gabadhii oo maantaa afar wiil samatar u leh ayuu aabbaheed ka kor dhacay dantiisiina uga tabax siiyey markaas bay kow iyo toban neef oo ida iyo riya isugu jira arigii reerka uga soo goysay isaga oo neef hofkii wata ayuu soo agmariyey xagga sarara weyn iyo halkay samatar iyo raggiisu ku allabaryaayeen mid ay isa soo arkeen yaa geedkii la fadhiye soo joogsaday markaas buu yidhi shanqasaasi waa odaygii hebel ahaayoo ari wata ari oo reer samatar ka soo kaxaystay samatar oo haddiiba la galay ayaa inta kacay arigii hor joogsaday markaas bay raggii goobta fadhiyey labadii nin isu dhagaysteen wixii oo sodogiis ku faray ayuu samatar meeshii kaga hadlay isagiina madda firine wuu qirtay markaas baa lagu yidhi war haddaadba sidaas iyo sidaa yeeshay ninka arigiisa faraha uga qaad hase ahaatee ri iyo lax toona kama uu reebane samatar sodogiis arigii waa u daayey wuxuuse ku yidhi awalba ujeeddadaydu in layna ogaado ayuunbay ahayde orod waa kuu xalaaleh xaynta kaxayso kolkuu reerkiisii dib ugu noqday ayuu samatar afadiisii ku yidhi oo ninkii sidaad ogeyd kuu garay maxaad haddana arigayga u siisay waxay ku jawaabtay waa waalidoo haddii aan u diido afarta wiil baan u baqay markaas buu inta garaystay waxaa ka soo fakatay wallaahi waa runteed kol dambe ayay haddana tidhi heblo layma yidhaahdo haddii intaan ku noqdo aanan ka soo kaxayn halo nirgaha loo tircinaayo hadalkaas ayuu samatar la yaabay isaga ayaana tixda soo socota ku hambooriyey wuxuu is yidhi ilaa maanta oo ay afar da-ood marayso dhibaata ay reerka ka weyday ma markay dhimato ayay ka helaysaa dabadeedna isaga oo aan sodonkii toos u weerarayn wixii uu ku odhan lahaase gabadhiisa u marinaya ayuu gebiyey wadase marin maayee dhowr tuduc oo ka mid ah ayuu ku yidhi xoolaha waxaad haybsataa kii habaasbaxahee mar hadday haruub raac yihiin kuma huqeeyaane hal baan keenayaa waa wixii ii horrayn jireen maantana halkii oo kalea hadalku joogaaye hantiday ku siiyeen hadday kuu hirgeli weyday waxay adiga taada u hinjiyaan waa habeennimo hanaan xididku waa reerihii hawsha qaybsada mar hadday miduu ka hindisaan kuma heshiiyaan halka daragadii iyo adoo timaha hiigaaya iyo haatanaad sida habreed u handaraafayso wax dhanbay horweyn kaa dhaqdeen heeshi caanare wuxuu ku soo gebagabeeyey weli harag ma arag aabbahaa hoo ku leeyahaye meheb baad la sugi qaalmahaad soo ritiqinaysa allah u naxariistee wuxuu sida muuqata samatar ahaa nin dhab u rumaysan mahmahdii soomaaliyeed ee ahayd gacmo isdhaafaa galladii ka dhalataa dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo tooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbaydmo
kaas wuxuu ahaa axmed faarax cali idaaja uu soo jeedinayay barnaamijka hiddaha iyo dhaqanka